xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya qaarkood ayaa ka dalbaday guddoomiyaha baarlamanka in qodobada doodaha soo socda ee baarlamanka lagu daro cabashooyinka ka imaanaya canshuuraha ay dowladdu soo rogtay baarlamanka ayaa arrintaasi waxa uu maanta kaga dooday kulan ay yeesheen haddaba maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka wareystay xildhibaan cali mahdi maxamed oo ka mid ah xildhibaanada soo jeedinta taageersan
dabcan waa mahadsan tahay v o da hadda u mahad celinayaa mooshinkaa maanta geynay siduu xerosaadku noo ogol yahay baarlamaanka inaan ajenda kudarisiya ka dhimisa aan samayn karno habraaci baan soo marnay mooshinkiina waan waanu gudbinaa runtii wuxuu taabanayay xaaladda hadda ka taagan gobolka banaadir cashuurta iyo iyo xaaladda maciishada dalka jirta
marka maxaad si gaar ah ugu codsateen muushinkan oo keenay inaad gudbisaan baarlamaanku marka laga yimaado sida uu xeeroosaadku uu qabo in khamiis kasta la ajendeeyo ajendayaashaas markaas uu ku shaqeeyo baarlamaanku saa ka warhaysidba wiiggii waxaanu shaqeynaa saddex beri maalmaha kalena waa maalmo shaqo oo aanu shaqooyinka guddiyayaasha u gaarka ay qabtaan marka sida xeeroosaadkuna uu qabo xaaladda markaa jirta dalka baarlamaanka xaqa ayuu u leeyahay ciddii markaas inay keenaan oo ajendaha ay ku soo daraan
marka ma waxaad diidan tihiin canshuur kordhinta dhowaan ka soo baxday wasaaradda maaliyadda
dabcan saa ka warhaysid sida uu qabo xeerka maamulka iyo maaliyadda iyo shuruucda u taalla maaliyadda wax cashuur ah oo dakhli oo baarlamaanku uusan uusan uusan ogolaan lama kordhin karo waxa weeye waana midda hadda dhalisay in shacabkii ay kacaan iyo ganacsatadiiba annagu waxaan aaminsannahay in shuruucda dalka lagu shaqeeyo cashuur markasta waa dowladnimada u baahan in la qaado laakiin shacabku in loo dhimriyo waxay qaadi karaan la saaro waxa laga qaadanaya in la ilaaliyo oo aan shacabka lagu tagrifalin dakhligii laga qaadayay si wanaagsanna loo maarayo waxa hadda socda waxuu baarlamaanku ogyahay maaha waa waxay xukuumaddu ay waraaqo ay kusoo saartay waana midda qayladeeda iyo waxawaaye ay ka timi qayladhaanteedu ganacsatada gobolka banaadir xildhibaane idinku ma waxa aad diidan tihiin gebi ahaanba in canshuur kordhin la sameeyo mise waxaad leedihiin waa in lasoo maraa baarlamaanka oo baarlamaanku ansixiyaa markaa kadib canshuurtan la qaadaa
canshuurta sideeda waa inay xeer ku fadhido canshuur kasta oo la qaadayo shacabka soomaaliyeed laga qaadayo waa inay xeer ku fadhido taraafada waa ka warhaysaa waa in baarlamaanka lasoo marsiiyo maxay shacabku qaadi karaan maxaa laga qaadi karaa markaa kadib ayay canshuur ku dhaqangal noqonaysa waxyaalaha hadda socda saa ka warhaysid waa waxyaalo tira beela oo shacabka soomaaliyeed laga qaadayo iyadoona baarlamaanka lasoo marsiyo annaga marka mas-uuliyaddan u dhaaranay waxa weeye oo arrintaa baarlamaanka o dhan ay ka wada siban yihiin waxa weeye runtii in in arrintaas sharciga lagu dabaalo shacabka oo hadda aan ognahay dhaqaalaha dalkeenna meesha uu marayo in waxa weeye wax gaara la saaro waa arrin aan qaban karin waayo dooda midada kale iyaduna ka imaanaysa waxa weeye inaynu ka warhayno xaaladda hadda dhaqaale uu dalku ku jiro oo mid oo runtii u baahan in wax soo saarkana la kordhiyona rabtana marka shacabka yaraa oo dekeda xoogaa kala soo degayay in cashuuro tura beela aysan qaadi karin maalin kastana cabashadeedu aad tiviyada ka daawanaysaan annagana waa mas-uuliyadna saaran inaanu inaanu mas-uuliyaddeedana gudanno wixii saxana aan ka shaqeyno laakiin xildhibaane dadka canshuurtan ku lugta leh amaba dadka difaacaya waxa ay leeyihiin qorshayaashii sanduuqa lacagta adduunka markii deyma cafinta uu ku sameynayay soomaaliya oo kale waxaa qorshuhu ama heshiisku ahaa in dakhliga gudaha la kordhiyo in dakhliga la kordhiyana waxay qayb ka tahay in canshuurtao kale dowladdu ay canshuur qaadista kordhiso sidee loo kordhin karaa dakhliga gudaha haddii aan canshuur dowladdu soo rogi karin
waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan runtii waa sax processkii lagu jiray ee dinacafinta soomaaliya waxaa qayb ka ahayd in dakhligeena kor loo qaado sababta hadda dakhligeena boqol kiiba toddobaatan waa la kaabaa miisaaniyadeena waxaa loo kordhin karaa waxa weeye dowladda hadda joogta ama xukuumadda hadda joogta shaqada laga rabay waxay ahayd inay cashuuraha ay midayso banaadir keliya soomaaliya ma aha waxaa la rabay in cashuuraha dekedaha boosaaso iyo berbera iyo hargeysa in la mideeyo markaas laga shaqeeyo maxaa la yidhaahdaa fiscal federalismkii laga shaqeeyo oo taasuna wax u baahan tahay in siyaasiyiin loo heshiiyo markaa kadibna shacabka soomaaliyeed aan cid gaara culayska la saarinayn soomaaliya dhammaan meelaha ilaha dakhliga uu kasoo galo la saaro dalka waa dal federaal waa ogtahay cashuurta federaalka lagama qaadi karo banaanta keliya sababtoo ah culays weyn bay ku noqonaysaa marka dowladda waxaa laga rabay siyaasadeeda xukuumadda hadda joogta inay ku salayso sidii cashuuraha loo midayn lahaa dalka laakiin inta laga gaarayo in canshuuraha la mideeyo oo dowladdu ay canshuuro si siman dalka oo dhan ugu soo rogto gobolka banaadir oo hadda amarkeeda ama si toos ay uga taliso inay kusii bilowdo oo hanaankaasi ay sii hirgeliso maxaa hortaagan horeyba waa looga qaadi jiray gobolka banaadir cashuuro tirabeela marka in cashuuro kale lasii saaro si dakhligii kor loo qaado waxay saameynaysaa hooyada yaanyada gada waxay saameynaysaa hooyada hilibka gada waxay saameynaysaa maciishadoo dhan bay saameynaysaa mana qaadi karto marka waxaa la rabaa xukuumadda hadda talada haysa inay siyaasad cad la timaado dalka wixii loo dhaariyey bay ka mid tahay inay ka shaqayso sidii looga shaqayn lahaa in la mideeyo cashuuraha meelaha dakhligu kasoo galo dalka soomaaliya maaha keliya in gobolka banaadir laga qaado taasna shacabka culayska ay dareemaan waxay keeni kartaa inay shacabku ka dhiidhiyaan inay shacabku mudaharaadaan inay shacabku dowladnimada ay cadowtinimo u arkaan baa dhici karta marka waxaa la rabaa in siyaasad lala yimaado si dalkao dhan cashuurta federaalka looga qaadi lahaa ugu dambeyntii xildhibaan cali mahdi bal guddoonkii hadda uu idinka aqbalay ajendaha in lagu daro toddobaadka dambena waxaa la filayaa in laga doodo maxaad filanaysaan ma in canshuurtan sidaasi baarlamaanku ku hor istaago mise in wasaaradda maaliyadda la keeno kadibna loo sharciyeeyo canshuurtan inay soo kordhiso
walahi de dabcan goloweynaha u taallaa oo xildhibaanada koley doodba waxay u bataan baa baa la samayn doonaa kadibna warbixinaha lagu qaraar baa laga dhigi doonaa taas kama sii hordhici karo sababtoo ah xildhibaan kasta xaq buu leeyahay aragtidiisa inuu ka dhiibto laakiin midda aan isleeyahay way kasoo bixi kartaa waxa weeye waxa kan lagu soo rogaayo shacabka gobolka banaadir ama shacabka soomaaliyeed wax sharciga xeerarka aan dhiganay ku fadhiya ma yihiin weeye annaga waa sharci dejin baa nahay wixii sharciga baalmarsan waa inaanu shacabka soomaaliyeed aan ka qabanno
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa xildhibaan cali mahdi maxamed oo ka mida xildhibaanada soomaaliya wuxuu u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan